dhowaad lix boqol oo dagaalyahano ah ayaa ka qalin jabiyey barnaamijkan dhammaadka toddobaadkii hore waxa ayna raaligelin buuxda ka bixiyeen falkii ay sameeyeen madaxda ayaa sheegay in dib loogu celin doono raggan bulshada balse khuburada ayaa ka digaya dib usoo noqoshadooda suurtagal sida ay ku tahay dagaalyahanadii hore ee boko xaaraam ayaa si isku mara ugu soo labistay dhar cad oo ay ku dhaarteen waxayna sheegeen inay daacad u yihiin nigeria intii lagu guda jiray xafladda qalinjibinta oo sabtidii ka dhacday xerada the radicalization rehabilitation and reintegration center ee la yiraahdo d r r ee ku taalla waqooyiga gobolka gombe waa dafcaddii ugu dambeysay ee kasoo goosata kooxda kasoo jeedana halkaasi si ay markaasi u maraan lix bilood oo barnaamij baxnaaneed oo xagga maskaxda ah xagga jirka iyo xagga ku biiristooda bulshada ah maamulka nigeria ayaa bilaabay barnaamijkan bixista nabdoon bishii julaay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyada oo istaraatiijiyadda lagu wiiqaya ay tahay kooxda dagaalka ka wada halkaasi ee argagixisada ah ee boko xaaraam isku dawaha barnaamijka ugne nambuhu ayaa waxa uu la hadlay telefishin fadhigiisa uu yahay legos intii xafladda ay socoto waxa uuna sheegay in iyada oo lagu saleynayo waxqabadka dadweyne ee macaamiishan lasoo maray muwaadiniintan ay ka wanaagsan yihiin markii hore ay yimaadeen xerada d r r sidaas awgeedna loo caddeeyey in ay ku habboon yihiin qalinjabintan iyo dib u dhexgalka ka dambeeya ee bulshooyinka maamulka ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan boko xaaraam oo toobad keenay lasii daayay tan iyo sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii waxayna sheegeen inay noqdeen xubno waxtar u leh bulshada oo ka dhex muuqda laakiinse sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii guddoomiyaha gobolka borno babagana zulum ayaa waxa uu ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo barnaamijkan isaga oo sheegay in xubnihii horey uga baxay boko xaaraam ee tababarada qaatay ay basaaseen bulshooyinkii ay soo dhexgaleen kadibna ay dib ugu biireen kooxda bulshooyinka ku dhaqan gobolka borno oo ah xudunta fallaagada kooxda boko xaaraam ayaa sidoo kaleeto su-aal ka keenay barnaamijkan vivian bolongo waa aasaasaha waxqabadka bulsho hay-adda la yiraahdo ee nigeria waxayna sharaxaysaa sababta waxay u muuqdaan ayay tiri in dareenka baxnaanintu inta badan diiradda lagu saaray jabhadda fallaagada halka bulshooyinkana ay sidoo kaleeto la kulmeen dhaawacyo aad u fog balowna ayaa sheegtay inaysan sahlanayn in dagaalyahanadii hore dib loogu celiyo deegaanadii ay horey dhibaatada uga geysteen kuwani waa bulshooyinka la afduubay si wadara ayay tiri balonwo dumarkooda waa la kufsadaa qaar ka mida carruurtoodana waxa ay daawadaan waalidiintood oo lagu horgowracayo waa wax ku leh maskaxdooda saameyn joogto ah marka sideed filaysaa inay u iloobi doonaan boko xaaraam ayaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo sagaalkii u dagaalamayay inay abuurto khilaafo islaami ah waqooyiga nigeria rabshadaha ayaa horseeday tobanaan kun oo dhimasho ah waxayna u gudbeen dalalka dariska ah ee niger jaad iyo sidoo kale cameroon axaddii mas-uuliyiinta difaaca ee nigeria ayaa sheegay in ilaa iyo konton iyo kow kun oo ka tirsan boko xaaraam iyo qoysaskooda ay isu soo dhiibeen ciidamada nigeria intii u dhexaysay bishii julaayo sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii iyo mey labadii kun iyo labaatan iyo labadii